aad baa umaadsantaa shacab ciidamada qaranka ayaa gaaray halkaasi gulankii dambe ee shalay ilaa xalena halkaa ayay joogaan ciidamada ayaa tigitaankooda waxa ay ka dambeysay kadib markii halkaasi maleeshiya beereed kasoo kala jeeda deegaanada balambal iyo xaare ay shalayta halkaa iska horimaadka ku dhex maray kaas oo sababay dhimashada laba ruux kadib ayaa ciidamo isku jira oo ka kala socda degmooyinka xalaala caabida balambal iyo iyagoo kaashanhaya ciidamada qaranka iyo kuwa daraawiishta galmudug waxa ay gaareen halkaas ciidamadu waxay ku guulaysteen in ay kala dhex galaan labadii dhinac si aanay iska horimaad kala dhicin waxaana baadigoob ay u galeen waktigaas wixii ka dambeeyey inay raacdayaan dadkii dilkaasi ka dambeeyey oo goobtaasi ka baxsay ciisadana waxa ay timid xilli dadka deegaankaasi ay kasoo baxeen abaartii islamarkaana ay deegaanadaasi isaga soo dhawaadeen si markaasi ay uga diicadaan deegaanadoodii markii hore ay ka raaraaceen ama ka tageen xilligii jiraalka inta badanna dadka xoolodhaqatada markay isku soo dhawaadaan waxaa ka dhaca maaragtay iyagoo iska ximinayo daadka iyo deegaanka in marka qaarkood ay gacan saar dhexmara taasoo sababta dhimasho ciidamada saraakiil ka tirsan goobta lahad waxa ay sheegeen inay weli joogaan deegaankii si markaasi ay u xoojiyaan ammaankii nabadgelyada
waa garta cabdikariin waxaa jiray warar sheegaya in ilaa iyo laba qof dad ka badan ay ku dhinteen shaqaaqadii shalay ka dhacday iyo maalintii ka horreysay deegaanka maxaa ka jira
sida ay sheegayaan saraakiisha ciidanka halkaasi ku sugan waxaa dejiya warbaahinta istimaadkaasi waxyaabaha ka dhashay khasaaraha nooxa dejiyan waa laba ruux oo dhimasho ah wax dhaawaca maamulka sheegin waa laga yaabaa inta ciidamada deegaan galeen wax ka dheeraad inay jiraan laakiin saraakiisha goobta tagtay iyo ciidamada howlgal ka sameynaya inta ay la wadaageen warbaahinta waa intaas qaar kamid dadka deegaankana waxa ay ka taashiinayeen labadaasi ruux marka waxay u badan tahay warka saraakiisha iyo dadka deegaanka laga soo xiganayo in ay khasaaruhu ku koobiyaan labadaasi ruux marka ilaa hadda yaa loo soo qabtay marka dilkaasi ka dambeeyey
qaar ka mid a timanayaasha dilkani ka dambeeyey eheladooda ayaa ciidamadu sheegeen in ay markii heleen xoolaha in dadkaas ay fakadeen ay gacanta kusoo dhigeen iyagoo markaasi ujeedku yahay in ay qayb ka qaataan baadigoobka dadka gacanku dhibilayaasha ah